بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo duulaan saliibi ah ku qaadaya dalka nijeeriya hanjabaadna u diray xukuumadda abuuja isagoo sheegay in dhaqaalaha uu ka jari doono farayna wasaaraddiisa dagaalka inay u diyaargarowdo duulaan ka dhan ah galbeedka afrika xukuumadda tashaad oo xirtay xuduudda ay la leedahay waddanka naijeeriya cabsi ay ka qabto inay u soo gudbaan weerarada uu fulinayo maraykanka imaarada islaamiga afganistan oo goob gebagaba ah marsiinaysa kalaanbiyoodka qoshtayba kaasoo saxaraha afganistan u beddelaya dhulbeereed korna u qaadaya dhaqaalaha reer afganistan shirkadaha caalamka ugu waaweyn oo si xowli ah u dhimaya shaqaalahooda taa beddelkeedana horumarin ku samaynaya aaladaha garaadka macmalka ah haddaba miyaa la gaaray xilligii in badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ay ka maarmi lahaayeen bini'aadamka sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dardaaranka ishtishaadi cabdulaahi sheekh aadam maxamed oo ku magac dheer salaaxuddiin oo ka mid ahaa haliiyadii fuliyey howlgalkii godka jilcow qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul uula sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddiisa dagaalka uu amray inay u diyaargarowdo tallaabo ciidan oo ka dhan ah dalka nijeeriya trump ayaa war qoraal ah uu soo dhigay bartiis ekis waxa uu ku sheegay in tallaabadan militari uu si dhaqso ah u fulin doono haddii dowladda nijeeriya ee garwadeenka uu ka yahay boole axmed tinuhu ay ka hortegi weydo weerarada ka dhankaa dadka kirishtanka ah waxa uu kaloo donald trump uu ku hanjabay inuu joojin doono caawimaadda iyo taageerada uu siiyo xukuumadda abuuja madaxweynaha maraykanka ayaa xusay in haddii ciidamadiisu ay gaaraan nijeeriya ay cagta marin doonaan wuxuu ugu yeeray argagixiso isagoo ku eedeeyey inay fulinayaan weerar lagu beegsanayo macatablayda ku nool dalka nijeeriya trump ayaa hoosta ka xariiqay in diinta kirishtaanka ay halis jiritaan ah ku wajahayso dalka nijeeriya kadib markii weeraro aad loogu xasuuqay kumanaan saliibiyiin ah ay halkaasi ka dhaceen guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada maraykanka ayaana trump ugu baaqay in baaritaan ay ku sameeyaan arrintan inkastoo wax faahfaahin ah uusan soo bandhigin guddoomiyaha guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada maraykanka ayaa soo dhoweeyey tallaabada uu ku dhawaaqay madaxweynihiisa wuxuu ku sheegay dulmi ba'an oo joogto ah oo lagu hayo dadka kirishtaanka ah ee ku nool dalka nijeeriya xogayaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa isna bartiisa ekis waxa uu ku qoray in wasaaraddiisa ay u diyaargarowdo inay qaaddo duulaan militari haddii nijeeriya ay ilaalin weydo ayuu yidhi dadka kirishtaanka ah gaalkan ayaa sidoo kale intaa ku daray in gudaha nijeeriya ay ka fulin doonaan weeraro aad u xoogan goodiska ka yimid donald trump ayaana ku soo aadaya iyadoo xukuumadda washington nigeria ay ku dartay liiska dalalka maraykanka u arkay inay khatar ku yihiin wuxuu ugu yeeray xorriyadda iyo diinta waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada ayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi shuhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa trump oo gardaadinaya hindise cusub oo uu doonayo in hubka uu kaga dhiga kooxaha muqaawamada filistiin iyo askar lagu sheegay nabad ilaalin oo ka kala socda waddamo badan oo yurubiyaan ah oo la doonaya in la geeyo marinka sida wargeesyo fara badan ay ka soo xiganayaan macadka washington institute maraykanka ayaa soo diyaariyey qorshe cusub oo ku saabsan hubka dhigista kooxaha muqaawamada filistiin isagoo trump damacsan in markan siyaasadda uu u beddelo hannaankii hubka dhigista kooxaha muqaawamada filistiin ee markii hore uu ku garab taagnaa benyamin netanyahu waxaa qorshaha trump ka mid ah ayay warbixintu tidhi in ciidamo ka kala socda dalalka yurub intooda badan la doonayo in la geeyo gudaha marinka khaza waxayna fulin doonaan howlgallo kala duwan oo isugu jira hubka dhigis ay ku sameynayaan kooxaha muqaawamada filistiin weliba siyaasad ka duwan sidii hore iyo in khaza ay ka dhigaan meel ay ku sheegeen goob ka caagan guud ahaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo la doonayo in awoodda milatari ee kooxaha muqaawamada filistiin si guud ahaaneedba goobta laga saaro ciidankan ayaa la filayaa ayuu macad ku yidhi in halkaasi ay ka howlgalaan ilaa dhammaadka sannadka waxayna tababari doonaan boolis filistiiniyiin ah oo dabcan sida muuqata u caynsan dowladaha galbeedka khubaro fara badan oo siyaasad iyo amni isugu jira ayaa u sacyinaya in qaraarkan ciidamada lagu geenayo gudaha marinka khaza ay habboon tahay in la hoos keeno jabtarka v i ee xeerka qaramada midoobe kaasoo xoogga saaraya ayay yidhaahdeen wadahadallo diblomaasiyadeed halkii ay adeegsan lahaayeen xoog milatari balse sida muuqata maraykanka iyo dowladaha kale ee uu horboodayo ayaa ujeeddada ay marinka ku gelayaan ka dhigaya mid marka hore ay hubinayaan shaar nabad ilaalin balse hoos ay ka socdaan hagardaamooyin fara badan oo ay ugu horrayso in awood ahaan ay dhantaalaan kooxaha muqaawamada filistiin hubka dhigis abaddi ahna ay ku sameeyaan walow taasi ay kooxaha muqaawamada filistiin horay uga hadleen iyagoona caddeeyey mowqifkooda ku aadan awooddooda milatari ee ka dhisan marinka iyagoona tibaaxay in geeridooda ay ka dhowdahay in hubka ay dhigaan xilli gumaystuhu uu guryahooda ku dhex gumaadayo imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo gebagaba sii marinaysa kanaal biyood kumanaan hegtar oo beero ah waraabinaya iyo joornaalada galbeedka oo faaqidaya arrimo fara badan wargeysyo fara badan oo reer yurub ah oo uu ka mid yahay midka faransiiska ka soo baxa ee litembes ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan in dowladda islaamiga ah ee afghanistan ay heer gebagaba ah sii marinayso wejiga labaad ee mashruuca qoshteeba kanaal oo ah kanaal biyood la qorsheynaya in uu waraabiyo beero kumanaan hegtar ah kanaalkan ayaa loo arkaa ayuu wargeysku yidhi mashruucii ugu ballaarnaa ee biyoxireen ee taariikhda abid soo mara dalka afghanistan isagoo laga hirgeliyey dhanka waqooyi waxa uu biyaha ka soo jiidayaa kanaalkan webiga caanka ah ee amudarya si uu waraabin ugu sameeya in ka badan shan boqol oo kun oo hegtar oo dhulbeereed ah ujeedka ugu weyn ayaana ah in aanan la arkin gudaha dalka afghanistan dhul qalalan oo beera ah waxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan sheegtay in boqolkiiba siddeetan wejiga labaad ee mashruucan uu gebagabo ku dhow yahay waxa harsanna ay yihiin keliya labaatankaasi waxa uu wargees ku caddeynayaa in mashruucan uu soo nooleeyey rajada ay qabeen kumanaan reer afghanistan ah kuwaasoo horay u barakacay iyagoo ka cabanaya abaare iyo macluul daran balse marka la daah qaado kanaalkan ayay aaminsan yihiin in xoogga ay saari doonaan tacbashada beeraha ayna soo noolaatay wixii hadda ka dambeeya sii joogitaanka waddankooda shirkadaha caalamka ugu waaweyn oo si xawli ah u dhimaya shaqaalahooda taa beddelkeedna horumarin ku samaynaya aaladaha garaadka macmalka ee a i-ga haddaba ma la gaaray xilligii la saadaalinayay in aadanuhu uu weyn doono gebi ahaanba shaqadiisa warbixin uu daabacay wargeeska the independent qaybtiisa carabiga ayaa lagu sheegay in sannadihii u dambeeyey ay si xawli ah u xoogaysanayeen isbeddelka ay samaynayaan shirkadaha waaweyn ee caalamka marka laga hadlayo horumarin ay ku samaynayaan aaladaha garaadka macmalka waxaana saxiifadda warbixinteeda lagu bilaabay sannadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u xoogaystay isbeddelka ku socda shirkadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo si tartiib tartiib ah u dhimaya shaqaalahoodii islamarkaana xoogga saaraya horumarinta aaladaha garaadka macmalka ee artificial intelligensiga shirkadahaasina waxaa ka mid ah action sur i m b iyo amazon marka laga hadlayo saddexdan kambani waxay warbixintu si gaar ahaaneed tusaale ugu soo qaadanaysaa shirkadda database-ka qaabilsan ee kaydaysa xogaha kala duwan ee accenture waxay majaladu tiri waxa uu kambanigan eriyey ilaa koo iyo toban kun oo shaqaale ah waana wakhti aanan fogeyn oo isla gudaha sannadkan laba kun shan iyo labaatan waxayna xoogga saaraysaa oo dadaal xooggani ku bixinaysaa tababareedda shaqaale hor leh balse markan ka duwan waana rabadyada ku shaqeeya garaadka macmalka ama a i-ga wargeysku waxa uu sheegay in mid ka mid ah macaahidda bisneska uu waraystay inta badan shirkadaha tiknolojiyadda iyo kuwa kale ee waaweyn ee caalamka ayna kalabar shirkadahaasi u sheegeen in a i-gu uu hadda door weyn ka qaadanayo go'aan qaadashada maalinlaha ah ee ka dhacaya gudaha shirkadahaasi tanina waxay muujinaysaa isbeddelka xawliga ah ee tiknolojiyadda caalamka ay ku socoto marba marka ka dambaysa iyo in ay rumoobayso su-aashii ahayd ma la gaaray xilligii aadanuhu uu weyn lahaa gebi ahaanba shaqadiisa cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey ayaa darafta kale muujinaya in marka aadanaha lagu beddelaya gebi ahaanba garaadka macmalka rabadyada ku shaqeeya loo baahan yahay wax loo yaqaano fluency with a i ama a i fasiix ah oo wax weliba la falgeli karaa marka laga hadlaya in macaamiisha loola tacaamulo si kala duwan looga jawaabo su-aalaha ay keeni karaan islamarkaana lala falagalo natiijooyinka ka soo laaban karaa haddii a i-gu uu sidaasi u hormaraa ayuuna wargeesku yidhi waa suuragal in gebi ahaanba aadanaha uu shaqadiisa waayo wakhti aanan fogeyn guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan dardaaranka ishtishaadi cabdulaahi sheekh aadan maxamed salaaxudiin oo ka mid ahaa haliiyadii fuliyey duulaankii godka jilacow ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي
suurad dheran insha allahu tacaala war aysan weligiiban aragna oo manan godka jilawan kudhiin ya kudhii doona insha allahu tacaala min baan rajeeyey ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyey inaan arday gaal qabsado gobodo baana arday surkaasna ka waraysado waana idaaddi andalus insha allahu aan gudbi war shay la dhegaysan insha allahu tacaala
شجرة الدين المتينة ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله يدعو للجهاد وهذه سنة المختار فينا وأعرى cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxudiin waa mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey weerarkii ka dhacay godka jilcow ee magaalada muqdisho istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa shan iyo labaatan jir ka dhashay beesha hadamo gaar ahaan ligsi wuxuuna ku soo barbaaray magaalada rabdhuure ee wilaayada bokool inqimaasi salaaxudiin ayaa ka hor inta uusan ku biirin katiibada istishaadiyiinta wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayadii islaamiga ee mudug isagoona soo xaadiray dagaallo malaaxiim ah oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka riddada kuwaasoo ka dhacay deegaanno ka tirsan mudug على أشيائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا هي الدنيا ورب البيت istishaadii cabdulaahi sheekh aadan maxamed ayaa allah fadligiis ka mid noqday haliyadii qaaday duulaankii lagu magac daray howlgalka uhiilinta madluumiinta ee lagu nusraynayay maxaabiistii muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilcow camaliyadaasi ayaa lagu dilay koob iyo afartan murtad oo u badnaa maleeshiyaadka sirdoonka riddada halka lagu dhaawacay labaatan kale istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa mujaahid habeen iyo dharaarba ku dadaali jiray cibaadada allah isagoona ku tilmaamnaa bashaash weji furan oo isku xilqaami jiray oo khidmaynta walaalihiisa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas ka bacd aan arday magacaysa dahdil araw cabdulaahi sheekh aadan maxamed ona li'in kasaw arday mujaahidiinta masfurmooyinka rogaan umsaan arday jabado ah ninkasayaan oo jacfar ona inkasayaan arday mayba gooti ciise sharafkana inkasayaan salaaxudiin intaas ka bacd arday intaas ka bacd ona maybaha nan ha ku jeeda masaan arday maybaha qabeerkayna masxadamo oo sakaasaan arday maybaha laftiligsa nan ha ku jeed arday gobolka bokool intaas kadib maanta farainku diray dadka muslimiinta oo mana caalamka ka nool oo mana ardimay bamaylaha muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala midinliah ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wisoonna uumimanilla ilaahay subxaana wa tacaala oo obsada oo aan nasdhabana inkoobsada aan dhammatanaysan u muslimiin itin maahina walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala isinna uumin oo hatanan leelnah mayboa oo obsada oo waan arday sadhabaninku obsada ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala alamooyinkays masqaan arday waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala kumada oo maana antiibon ogoon anin arday ilaahay subxaana wa tacaala ku obsana oo maybaa gudunaan ee ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ninshaani ilaahay subxaana wa tacaala adduunka madhuur ninshaani yabal kasta arday isu ele mana arday irtisaaradi oo mana arday isu saari oo mana arday leykowni arday adduunka minshaangna jinni insa antiiba mana arday aqlaleho hisaableho oo jinni insaa oo mana arday awoodiga amana qaabiyo ka shaqaysan ilaahi subxaana watacaala aan weele yamay ku fadahaaya niniisa oo awoodaan oo ilaahi subxaana wataala adiis eto wamaa khalaqatu ljinna wal insa ilaa liyacbuduun ilaahi subxaana watacaala walkal adduunka masinshaan in ilaahi subxana ku obsataan oo ilaahi subxaana watacaala nanan ley infiruu khifaafan wathiqaalan ilaahi subxaana watacaala ley yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waa ganacas oo ilaahi subxana watacaala cadaabshiinoo ka badbaadiyo ikhwaani jihaadka mayba fadl iyo maykooba koro ilaahi subxaana wa tacaala ku obsanaan oo jihaadkan kaneen wallaahi ilaahi subxaana wa tacaala ku obsanaan si guud ahaan mayba walaalaya muslimiinta melkasalka dhawaata yahay namayba waha insha allah furnen gacmaheena ka furnen insha allahu tacaala waana gaalana ila ku obsanay obsa ilaahi subxaana wa tacaala kaniileh ilaahi subxaana wa tacaala siwaanle oo obsada ma qof kalan ku obsadan maanaan arday mayba anle obsada insha allahu tacaala janjeexadan insha allahu gaalan arday mayba waa wadanhay ku saaradoy waan hays afiyey waan hayska duubanaadoy war gaalan adduunka ka nool arday inaysan maalintiiba kumanaansiinku dille may ku sii jeela maanaan arday kala tagiin oo maanaan arday tafaraarigan ku jeela insha allahu tacaala ulmad iyo walkasnamay laha insha allahu tacaala inay iska duubadaataan oo isku isku mayba waaha insha allahu tacaala yaasiin rajaye intaas kadib michael antarde mayba faryaanku daray reega mujaahidiinta oo inshaadka rooga furuma ka sogon ikhwaani fillaahi ilaahay subxaana wa tacaala meel khayr badan siin doori oo aljihaadu fii sabiilillaah walaalayaalow ilaahay subxaana wa tacaala ugu jar xisaabsata oo maanaan arday mayba sabra oo mayba dhawarka maanaan arday oloola hirida oo inshaad arday mayba sabarka aysiin ku dhammaanay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala usin uume oo addoommada noo saaraha noo saara tanwiinilyaa يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المجاهدون ما يباسن لها إن شاء الله تعالى ما يبوا ما لما يسنقوا مناثرون يفرموين كسل باشا لعنين إلهي سبحانه وتعالى استعاب ذان النوم أنا أرضي روايضوين ككهجو روغنينو وقرآن أخي سداني وما أنا أرضي قال أسكول جلف رناني فرموين كسل روغني إن شاء الله تعالى ما سينقوا تابنا أو فرموين ولا لأني كسايا ما نقوا تابنا ما أنا أرضي nacayb iyo masaana ka dhabooda maanqutaamna alxamdulilaah ilahay saananka rajayow in ilaahay subxaana wa tacaala meel khwaar badan oo gobolkaas khwaar badan oo jihaadka ilahay kumada inaan ilaahay subxaana wa tacaala hayn doorad ilaahay subxaana wa tacaala hayn gebagabaay doon ilahay subxana taala ku rajeeya wallahi walaal badan oo mujaahidiin ana jeela oo inaan khwaar badan jengayaan eeda yamaana arday meelka oga insha allahu tacaala mujaahidiintaas oo naskasaan ikuwan kasanaaneba insha allahu sabra insha allahu sabra insha allahu sabra in allaha maca asaabiriina ilaahi subxaana wa tacaala leeya guulin arday diira doonataan gal iyo wanaagaal kaalkaalnimo sii guulaysadoona sadaba maybaa goboleeda samsaanmaybaan hata walaalaan sheekasuunin oo manaan arday maybuu aha geeteedaleh dhaafiba gaalaanka duuli oo masangaan arday maybuu aha goob goob kasta masangaana gaala kaste has guut guutahan israatay goboleed haka duulan goobna maybuu aha go'aanka iyo haka duulanna walaahi arday maybuu aha gaariyaala ku furdi iyoonay maybuu walbadana geesiyo taawayaayan goobawaasay goob gooblindhaki maahayne guulnama ku deerna antaasna maybuu aha geesaalka mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala anay arday maybaa goobgoob an dilan sababanka dhakay oo manaan arday oogi xeeradna mahana oo ilaahay subxaana wa tacaala ay dhammaay oo falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha ramaa wallaahi awood una ka dilna mahayna awood una arday ka jibina mahayna insha allah ilaahay subxaana wa tacaala jibi usina maybua ma agayna ah oan insha allahu tacaala maylana insha allahu sabr insha allahu tacaala أن صبرتون إن شاء الله تعالى مراجع أرغدون وأنا صبر مجاهدين قصنا تمني مكتب كل ما يبوغوت عزي شرفك إن شاء الله تعالى والله مكتب خير بدن وما أنا مركز أرضي ما يبوه لنك سيدي الله سبحانه وتعالى دين تلك الشيء رسول صلى الله عليه وسلم سنوين كم لك شيء وما دي أرض مجاهدين صحة أرض فلاس وما يبدو أدين كرة أرض فلاس مكتب وما أنا عزي شرفك كوي ما يكلا أرضي مدرسة تفرين قدري هوي ذي هوي ما يبوه إلهي سبحانه وتعالى ilaahay ka barakaaya wallaahi arday maybuu aha aday dhalli hay barbaariyadi ilaahay subxaana wataala barbaariyay asabiinhayte suma madaa kadib hooyo maybuu eedi eedakinjeela kolley arday maybuu aha naab iyo masahayna hooyada ku dheerow kolley ana maakin kutaanma bal hataa maybuu aha jihaadkan ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay subxana wataala yaanuuni oo ilaahay subxaana wataala hagaaji annoo hataa maybuun isku warqabna masahayn arday isuqaafilisku ah ilaahay subxaana watacaala haqalabiha karidi balataano ka fikiraw masaan ardaymay buwa maalamoy masaan balooyinka fikiraw sana gabaafada ka fikiraw sabab asal hadala masaan arday eryaalka idirka irku aday erti daraad ilaahay subxaana wa taala hay dhiirgeli balataa may buado hooyooyinka masaan dadku orarto ay dhalan mana arday walay khayra sameeyaan iyoona arday walka leeyino umaybo ilaahay subxaana wa taala rutum hatana ilaahay daradin dhiibadeen anku horkoran jihaadkan ka taageeran oo jarba ku leeyin hatana arday may buwaabatan sabab adag nagati insha allahu tacaala taasnana kiihanmaansanayn ilaahay subxaana wataala nakiin barya insha allah inaan ilaahay subxaana wataala oo mana lamaa qof muslimiinka oo shal maqan oo ducada mustajaabo leer hatana waab arday waxaan isdhali iyo misqaan arday waab shal dorinyin insha allahu taala hooyo aan insha allahu maama ka hilmaama maana ka hilmaama doon adin arday insha allah saasa kiin rajeya mar badan arday iyo kaeri hooyo maswaab hakiin barna kadi hooyo in du'aay kaeri adina iyo raasi maanaan arday insha allah miiliyaday nafta jeela hata gulabo lay araasi wallahi mid hadalladaas ariraasna wallahi farradii kusii qaaday manag arday alxamdulilah hooy ilaahay ka dhaafa aakhir adduunyaba insha allah amalkaana ilaahay akhlaaskin dhak liwajil kariiminkin dhak adduunya aakhiraba maybu amalka ka ogolaada uleesna ilaahay adduunyakin ka tusan insha allahu tacaala aakhirana ilaahay subxaana wataala jannatul ka tus anina arday maybu ka kiin fashafaya qaadata ilaahay subxaana wataala dhak yoona wiilal walaalka oo horeeyay yoona insha allah walaalaha hataan oo dembi oo insha allah saan rajeeyo oo dimaad ay ilaahay subxaana wataala amalkan iyo dadka sugunina ilaahay subxaana wataala hala kulmaasaan aan rajeeyo insha allah dhammaanta ilaahay insha allah takiin shafaa qaad doona insha allah jannatul firdaus kan askar doona kin dar ya ilaahay subxaana wataala ku fadaan insha allah taala sabr hooyo insha allah taala may kale anda fariin ku daray aabahay ilaahay ka barakayaab insha allah taala sabr ab sharwan in du'ay tan kale aan inta ku dardaarmo maybu ah maanaan arday guuto isdii sharafka walaalayaal sabr allahu akbar allahu akbar wallaahi ard maybu anan fariingandana inka muhiimsanta waan arday aan fadaay insha allahu taala ilaahay subxaana wataala ay waafaji awoodii xeeladee mahaan inaan arday fariingeegan dhiiba oo maanaan ardayna andara insha allahu tacaala maylaha guuto isdii sharafka sabr walaalayaalow alxamdulilah alxamdulilah sabr isdii sharafka insha allahu tacaala guuto isdii sharafka sabr insha allahu taala gowran dheeraynanaha insha allahu tacaala gentaaleyki oo maybo aysan siin qumadahay sidhama madi hubka la rido meelal dhakee oo manan aday madukoo la rida maa gentaalooyinka mujaahidiinti oo haynen insha allahu tacaala unu indikasaani antanin kasaaneba sabr horta madigoa sabraasin dardaanbe yaa ayuha aladiina aamanuu sabiru wasaabiru waraabuduu wattaquu llah lacallakum tuflixuun anina ma ahaa inshaad arday maybu ahaa walaakin salaaxudiin insha allahu tacaala wallaahi fadda dheeradaan siin ku hormari male intiana kasaa sheegahay wallahi mausen ku hormarana fadli dheeraada iyo masaqaan arday tooba masaqaan arday oo khayran sin ku badana insha allah gafrada mada saacdeeda deereysa saacad meynka bedelaayo insha allahu tacaala sabir walaalayaalow omibo insheegad insha allahu tacaala antiinumi basa sabaraani bal hataa insheedade walaal oo dhiiji dhaanshas indeedii faden gaaladamay buwan gumaad faden daraadeengoyo ona ku tamni ogsugna insha allahu tacaala sabar walaasi gonahamila sabar walaalida isburu wasabiru waraabidu insha allahu tacaala ina allaha ma asaabiriin waay insha allahu sabar walaalaheen nindoa wanasindoa nimasanhin hilmaanten insha allahu sabara maykalantan fanen kudaree kuu an hatan soodo ku galada wargaloy oo mujaajosiinta oo nisa iwalnaardaley tuubuu ilallahi toobasinka baaqanta koowaad muddo koowaad oo ilaahi subxaana watacaala hanagada ilaahi subxaana watacaala oo doomantii yaa atiina ka kufiya atiina wallahi ilaahi subxaana watacaala gaala isin usin uumay ka gaalowten wal isin ku tara kortan wallahi cala ilahi subxaana ziyaad sidaasan in khasaare maayana wal kale isin ku qobdaasan maleh warmay boo ilaahi subxaana watacaala toobasheena oomay boo dad ilaahi subxaana watacaala junuudidaasin ka wajahan oo mana ilaahi subxaana wataala junuudisan fada badanta wamaa yaclam junuuda rabbika ilaa huway minba junuudiisa ilahi subxana tala adkiisa kortaan tuubu ilallahi toobasiinka baage isaga inta siin lamada oo gurguurta siin kuwiinyo suulisa khaasaanka murtadiinta milahanima manaan arday godka jilcow oo manaan arday madaxdooye masaan midhaasay fadhi oo muslimiinta gumaadahay oo manaan arday jaajosiinta ah muslimiinta jaajosow nimantaas maylahaa nimanyow ilaahay subxaana watacaala ku obsado ilaa in toobasheena balsaas haddii toobasheena tag maaha wallaahi maybaa geesiyaal oo maybaa naftooda nafti manaan arday ilaahi subxaana watacaala ku jeel manaa muslimiintiisan dhibaatayaasan wal nafti walban lahayne ilaahi subxaana watacaala ku gadani ilaahi subxaana watacaala suuqna kaweli jifadeena insha allahu taala godka jilcow kayaala insha allah meelada jilcow insha allahu kayaala insha allahu taala meena suuq inuu jinaada ilaahi subxaana ku kaweli jifadeen meeluwaay insha allahu tacaala ilaahi subxaana wataala ilaahi na sugalina insha allahu taala ilaahi na suga doona ilaahina shartii noo qabda doona hadafkaana na diiri doona insha allahu tacaala isagoo hunduraasano bisnaana shiraasano manan saraakiida meelka shiraas in ilahi subxana wataala nii aadi oo insha allah gobolkaasna insha allahu taala un ilaahi subxaana wataala oo sabtan ka baabi'i doona ilahi subxana saasa ku rajayana goron eran insha allahu tacaala wal isan weligiiban aragna oo manan godka jil on ku dhiin ya ku dhihi doona meel kastoo muslim kirtan saasa ku dhihi doona insha allahu taala hadiisan toobjanayo maa taasaasiin horna insha allahu taala meelna may naga doonte meel ugu sheekayo doona insha allahu tacaala may baan rajeeyay inaan arday gaala badan gaala fara badan ilahi subxana taala gacantii oo manan ka dile ki aan habad ka dile ki aan toole ka dile ki aan arday marji ka diloob insha allahu tacaala may baan rajeeyay ilaahay subxaana wataala ku rajeeyay inaan arday gaal qabsado gobodo maana arday surkaasna ka wareysado waana idaacadii andalus insha allahu aan gudbi warshay la dhegeynsada insha allahu tacaala manaa masahaan may kale arday fariinga daray manaan walaalaha muslimiinta meesha kirin insha allahu taala walaalaha muslimiinta sabara sabara insha allahu taala xabsagaasna insha allahu goron dheerayna haddii lasinka gumaaday gobolka iranka humaayta dadkala gumaaday ete insha allahu tacaala gooran dheeran insha allah mujaahidiinta yaasin deeri doonta muslimiintana mahilsan hilmaansan meel kasta muslim kirina mahilmaansan hameengeera tewala ka fikiraay umuradana ka fikiraay una ka fikiraay insha allahu tacaala oo yaal arday manan oo mujaahidiin gentaalinka kumada ka fikiraay walkala maywarno sedhama gentaal nafta oo ilaahay subxana taala marhor kuriisa liridi leeno manaan tan rid heyo leema walkalama jira insha allahu tacaala ilaahay subxaana wataala may kurajaan ilaahay subxana taala tasoonisa ninka geysi tan kala arday lahaa manaan manta oo walaalooyinka walaalooyinka masaan arday meelo wala ku eh ilaahay subxana taala ku obsad ummatan khayrka ku hogaami ilaahay subxaana watacaala wajar saasaska duuma insha allah sida ummada kamadoo fadina weydi insha allahu taala tan kalema ilaah isbada al'amru bilmacruuf anahan ilmunkarka shaqeeyas sabr insha allahu taala ummataan arday gebgaayo insha allahu taala xaaskii ma balaha insha allahu taala walaashii insha allahu taala sabr haddii aan shahiidkii dheegdana walban arga gahdoy insha allahu taala maana walban welweloy ilaahay subxaana wataala kii ammaanaysid arday gabartaasna oo ilaahay subxaana wataala na siiyey labadan ilaahay subxaana wataala rateen kushaalin insha allahu taala maybo ilaahay subxaana wataala ku obsay insha allahu taala unugoo maanaan arday oo adduunka muslimaan muslim dhatay ciziii sharafka leh oo maanaa gabdho muhiimnaadka rekadeyda kumada insha allahu innagate adii maanaan arday qofkasii maanaan arday yaalka tarbiyadeedo iyoona inshaad wanaajo ah anoon oybaa barbaarto maanaan arday saas ka deeraana ilaahay subxaana wataala fadid kadib insha allahu taala may laraisadhambo inuwaaban afka guurada ola sheelaya soomaaliya ka magmagadaas inanka hooyadiis lay maanaa tarbiyad hooyadiis hambaha tarbiyad lay may boo dhowna hobgiina lagu dareema ini arday may bua ada khayraadka masaan arday inka dadaala oo inshaad arday may bua haddii haweenadoo dugsiyaalka tacliinta insha allahu taala inka dadaala adiyoona may buaha waalidiinta dhammaanta may lahaa gabartaasay mas-uuliyadaaskin ku saaran maal muslimiinta dhan mas-uul ku saarantaa oo mujaahidiinta insha allah mas-uuliyadda ku saaranta kolley gudaha mujaahidiin inta kalan arday unugaasay ilaahay subxaana watacaalaana isma ku ajar saabsadan in ilaali insha allahu tacaala may ku rajeeyay ini gabar laka daydaayo wanaag linka dayda in nagato insha allah oo muslimiinta dhatayo sharaf kale insha allahu taala ku rajeeye adiyoona may buaha gabartaab arisan dhaaf insha allahu khayraas in rajeeye إن شاء الله تعالى
ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها